bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada warka subax qodobada ugu dooranna waxaa ka mid ah wasiirka diinta iyo qaafta arrimaha xukuumadda soomaaliya oo beeniyey in akoonkiisa ay ku jirto malaayiin doolar iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ka hadlay ciidanka nisa oo sheegay in deegaanka ceelasha biyaha ay duleedka muqdisho ku dileen xubin ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab munaasabad lagu xusayey toddobaadka naasnuujinta oo ay iska kaashadeen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ee isbitaalka yaardimeyli ayaa lagu qabtay muqdisho isbitaalka degmada galcad oo helay deeq dawo ah oo kaga timid agaasimaha isbitaalka madaxtooyada qaranka dhigtar xuseen maxamuud akhbaaraadka caalamka warkeena subaxna waxaa ka mid ah mas-uul ku dhawaaqay in la soo celin doono madaxweynaha dalka naijer
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan wanaagsan waa subaxnimo khamiis ah taarikhduna ku beegan tahay tobanka bisha agoosto laba kun iyo saddex iyo labaatan dulmarka warkayga subax ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada haysagii oo intaasi ka faahfaahsan wasiirka diinta iyo waqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya mukhtaar rubow cali abuu mansuur ayaa beeniyey in akoonkiisa ay ku jirto lacag malaayiin doolar ah dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre arrintaas ayuu ka hadlay wasiir mukhtaar ayaana xalay kulan wasaaradda diinta iyo qaafta ee qabatay ra-isul wasaaraha ka qaybgalay arrintaasi ka sheegay
mudane ra-iisul wasaare hadalkan kugu soo dhaweynayaa shaqadii aada noo dirtay intaana sanadkan tabarteena ahayd waan dadaalnay waxaa ilaahay mahaddiisa ah mas-uuliyaddii aniga mukhtaar ahaan la ii dhiibay mudane ra-iisul wasaare inaanan khiyaanin aan isleeyahay wixii tabartaada ahaa anoo barbartooy ahaay oo sanadkaanun mas-uuliyadda ku cusbaa intii tabartayda ahayd ayaan ka qabtay anigu ma ahayn wasiirada la mid ma ahayn oo hoogaa waxbaan dheeraa wasiir waxaan ahaa wasiirada wax dheer haddaan faanayna raalli ahaada ee waxaan dheeraa wasiirada iyagoo bannaanka joogo ayaa wasaaradda loo magacaabaye aniga xabsi baa laiga keenay marka waa garan kartaan qof runtii xabsi laga keenay kadib wasiir noqday haddii abaal dheeraad aha lagu leeyahay dadaal dheeriyaan waa laga rabaa marka tii iyada ahayd runtii intii tabar aha baan ka qabanay waxaa ilaahay mahaddiisa ah shirkaduhu way joogaan sanadkan hal shirkad oo hal sinti oo qoloocan laga qaaday war hadday jirto waad joogtaane gacanta taaga ma jirtaa sacuudiga soomaaliya meelna wax qolooca qof looga qaaday ma jiraa alxamdu lilaahi nin baa shirkadaha hadda jooga ka mid ah wasaaradda igu yimid waa joogaa ninkaas hadda waxba aniga qasbi maayo hebel waayo dhihi maayo isagan iyo hadlin waxba hadda kuma qasbane wuxuu igu yidhi wasaaraddan hadda ka hor baa anoo xaj raadinayaan imid buu yidhi toban kun oo doolar oo kaash ah baan dhiibay buu waa maqlaya wuu joogaa laakiin sanadkan hal sinti oo qolo oon ra-iisul wasaare ma la qaadin xataa diiwaangelinta shirkadaha laga qaadi jiray si aanay ma og tahay wax kaleba usoo hoosgelin ma aanan qaadin ma sahlana in qaraabadaada kuu timaado ay ku dhahdo war waxaad markaad adugu timid baan xaalufay waan fiicnaa markii aad waxba qabanaynin wax ma qabte in xagga lagaa soo istaaga saaxiibadaa ku yimaadaan xildhibaanadu ku yimaadaan ayagoo ayagana breshar kale lasoo saaray cid waliba kuu timaado laakiin inaad dhagaha waxaasoo dhan intaad fiiriso dhagaha ka furaysato aada wasiirka tidhaahdo soco weliba waxaa culus oo dhan annaga noo soo dir runtii waxaan is leeyahay dadaalkaas wax weyn buu qabtay oo laga faa'iiday waxaan rabaa inaan halkan ka ishaaro dadka soomaaliyeedna aan u sheego xajku waa rukn min arkaan alislaam in kasta oo lagu dhex ganacsan karo haddana waxa weeye mararka qaarkood waxaa la rabaa in ay kontaroosho dadka ganacsanaya akhlaaqda islaamku inay kontarooshaa la rabaa ee uusan greed noqon shilinkuu faa'iidayo inuusan dabo daba cararin ayaa loo baahan yahay haddii ay noqoto ujeedku wax kastaba xumee xaajiga cuntadiisa ha ka fakerin
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa markan munaasabad lagu xuseeyey toddobaadkan asnuujinta oo ay iska kaashadeen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ee isbitaalka yaardimeyli ayaa lagu qabtay muqdisho faadimo cabduqaadir xasan ayaa warkan dhammaystiraysa ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo kaashanaya isbitaal yardameel ee magaalada muqdisho ayaa waxay qabteen munaasabada xuska toddobaadka naasnuujinta adduunka madashan waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa isbitaalka howlwadeennada isbitaalka dhakhaatiir kala duwan oo ka kala socotay isbitaalada ku yaala caasimadda dalka kalkaaliyaal caafimaad umulisooyin qubro caafimaad ururka dhakhaatiirta iyo marti kaloo la casuumay inta lagu guda jiray munaasabadda ayaa looga hadlay laguna falanqeeyay faa'iidada ay leedahay naasnuujinta iyadoona hooyooyinka soomaaliyeed lagu bogaadiyey inay sare u qaadaan nuujinta ilmahooda taasoo ay ku sababeeyeen caafimaad ahaan carruurta inay u wanaagsan tahay nuujinta naaska hooyada wacyigelin buuxda oo ku aadan nuujinta naaska hooyadana la sameeyo intaasi kadib markii munaasabadda la gudagalay khubarada caafimaad ayaa si aad ah ugu dheeraaday faa'iidada ay leedahay naasnuujinta isbitaalada waa ka wada shaqeynaa soo maa hooyada cunugu markay dhasho haye oo ay naaska u dayay waa ka soo xishlaabanaysaa waa ka xishoonaysaaba waay act show ha la qabo tus xataan hooyadu caanay soo daynaysaa markaas because she will trust you haddii birthweight cunuga aad og tahay miisaanku ku dhashay markuu ku imaado inaad miisaantid mar kastaba xilliyada talaalka oo kale waa laga faa'iidaystaa marka waa fiirinaysaa haddii jaarta uu leeyahay oo calaamaysan yahay aada lafteed waa arki kartaa cunuga marka naaska ku filan yahay waxaa lagu ogaadaa miisaankiisa mar kastaba uu kordhaya marka waxyaabaha lagu ogaado ay ka mid tahay qaar ka mid ah dhakhaatiirta kala duwaneed oo goobta ka hadla ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta munaasabadan iyo ujeedka ay daaran tahay yacni wacyigelinta la xiriirtay naasnuujinta ama nuujinta saxda ah iyo waxyaabaha imaan karo isagana waxaan rabaa mahad gaara inaan gaarsiiyo qof walba meeshaan fadhiya waxaan isleeyahay waa ka dharagsan yahay ahmiyadda gaarka ay leedahay nuujinta iyo bini'aadamka koriinkiisa iyo waxyaabaha soo maro qaybta weyn ay ka qaadato marka anigoon ku dheeraanayn waxaan leeyahay waa mahadsanyihinta imkii soo qabaqaabiyey marka waxaa la yidhi weligeena annaga ilmo soo dhali jirna korin jirnay adiga xataa caanaha lagu soo siiyey maa siisid maxaa u cadaabaysaa beebigan yarka ah waxay u arkaan ciqaab yacni inuu gubanayo cunuga haddaana biyo la siin waxa ay ku dhahayaan waxaa ka mid ah naaska waa dhiigaa laga sameeyey cunuga wuu gubanaa wuu hurayaa wuxuu la oynaayo mararka qaar wuu oyn karaa cunuga asagoo waxyaabo kala dalbanaya ma aha bis inuu baahi la ooyo marka waxyaabaha aan ku qanciye waxaa ka mid ahayd inaan dhahay oo dadka ugu horreeyay waalid ahaayeen habaryaro iyo tiim ii imaaday waxaan idhi cunuga inay naas ku filan yahay waxaa ku dareemaysaan kaadidiisa iyo saxradiisa caqabadda ugu weyn oo brestfeedinka haysato meel kale loo raadin ma aqoon dari waayo iskuulka inay kasoo bilaabato waayo marka woman in child bearing age loo sheego waayo meeshaan hadda impregnant woman keliya lahay mogtahay maama gabar kasta oo dhaqamaad ku jirto da'da guurkaba gaartay in la baro waayo breast fulminant waxaan kusoo gabagabaynaa isbitaallaha joognaaye hooyo caanaheeda wax bedela ma leh substitutekan lagu waashahna laga daayo saalax maxamed maalin agaasimaha isbitaal yardameeli ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay leedahay naasnuujinta waxaan ku dhiirigelinaynaa in waxyaabaha khaldan ay aaminsan yihiin ama laga buuxiyey ama loo sheegay inay iska daayaan caafimaadka ugu wanaagsan caruurta markay dhashaan ilaa ay muddo ka gaaraan sanad lix bilood laba sano waa naasnuujinta wax dhibaataa ma jiraan oo caafimaad inay ka helaan ma ogi waxyaabo badan oo ka mid tahay caqligooda cudurro badan ay ka hortegayaan oo caruurta ku dhici kara guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta oo iyadana dhankeeda hadashay waxay tiri dhammaanteen waxaan ognahay inuu naasnuujintu fiican tahay maanta waxaan isugu imaanay wax kale ma ahan waxaa waa sidee naasnuujinti inay fiican tahay la ogyahay loo joogtay doonaa dadka dhan u samayn doonaan hooyooyinkoo dhan iyo waalidiinta soomaaliyeed oo dhan ay u qaadan karaan waxaan ognahay sida lasoo sheegay dhibaatooyin badan oo kaleetaa ku xeeran ee ugu horeyso inay caano iyo maxaato masaasad iyo cunuga iska nuuji adigana ka naso wax badanaa jiraan marka marka hore waxaan horta ku dardaarmaa dadkeenna caafimaadka ay ugu horeeyaan umulisooyinka dhakhaatiirta eh, maxay ahayd haweenka inay hooyada marka hore usoo sheegaan ugu dambeyn waxaa hadalka qaadatay ayaan cabdinuur cilmi kana socotay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya
warkaas wuxuu u dambeeyey warkayga subax guud ahaan warkii subax saakintaasa kusoo gebagabeyneyna ammaana allah
wararka ad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel